عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين هذا كان باب بيان الرفع اليدين وحو بابيسن yahay bal ama baabu istixbaab rafci اlyadayni labada gacmood oo sare loo qaado istixbaabkeed idaa qaama marka uu ka kaco shaqsigii musalligahaa min aragcatayni labada ragcadood oo markuu atixiyaadka dhexe ka kacayo ee uu ragcadda saddexaad u kacayo ee kollay uu takbiiranaya oo allahu akbar buu kuba kacaya ee bal haddana marka takbiirtaas maceeda in gacmii sare loo qaado inay dee wax mashruuca tahay ama mustaxaba tahay ayuu baabkeedii yahay marka casharkii xalayta waxaan kuga soo aragnay saddex meelood waana xadiidka marka la eega saalim ibnu cabdilaahi uu kaba warinaya aabihii mid waa takbiiratulixraamka meesha koobaad midna waa rukuucda midna waa rukuuca marka laga soo tooso dee waxaanan soo aragnay rasuulka ilaahay arrinkaas sujuudda inaanu samaynahayn hadday tahay huwiyiga iyo hadday rafcigaba tahay bal imika waa meel kale waaba xadiid ibnu cumaruun oo ah meel afraad ay nooguba sugan tahay waana afarta meeloodee dee axaadiidta sugani ay nooguba timi wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa cayaashu qaala xadaanaa cabdulaclaa qaala xadaanaa cubaydullaahi can naaficin ana bna cumara sanadku ama rijaashu waa ragay aynu soo marar kala duwan soo maray cayaashkuna waa cayaash ibn lwaliid araqaam cabdulaclana cabdulacla ibnu cabdilacla kale nin ka horeeyo cabdilacla ibnu xamaad laydha inu soo aragnay isna waa jiray dhowaan ee kani waa cabdulacla ibnu cabdilaclaba wey qaala wuxuu yihi markaa cabdulacla xadaanaa cubaydullaahi can naaficin bal markaa naafic baa yidhi ana bna cumara ina cumar kaana wuxuu ahaa idaa dakhala fi salaati salaada marka uu galo kabara waa salaada markaa uu gelayo weeye ka bara allahu akbar buu odhanayay wa rafaca yaday labadiisa gacmoodna sare u qaadayay wa idaa rakaca marka uu rukuucana rafaca yadayhi waa markaa uu rukuucayo na labada gacmood sare u qaadayay wa idaa qaala samica allahu liman xamida rafaca yadayhi markaa ictidaalka rukuucda ka soo toosana iyadana gacmaha sare u qaadayay kollay dee see loo qaadaya waa sifo keliya waa sifada aynu soo maray xadiidka ibnu cumarna inooguba sugnayd xadow almankibayn wa idaa qaama marka uu istaago waa halkan maxalu shaahidkii min aragcatayni uu kaco min aragcatayni labada ragcadood ee atixiyaadka dhexe uu kaba kacayana rafaca yadayhi gacmihiisa sare u qaadaya marka xadiidka dee ibnu cumar ficilkiisiibaa inoogu sugan ibnu cumar baa sidaa samayn jiray marka warafaca daalika bnu cumara waa kan rasuulka ilaahi wuxuu kaba arkay oo warafaca uu kor yeelay daalika arrinkaas maxay ah afartaa meeloodba gacmaha in sare loo qaadayo ibnu cumara ina cumar ilaa nabiyillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi buu u kor yeelay bal markaa meel afraad baa deetay nooguba soo birtoo dee meeshuna waa taas afar meelood baa markaan haynaa axaadiidan kuba haynaa in gacmaha sare loo qaadayo weli kalaamku wuu inoo soconaya wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala rawaahu xamaad bnu salamata can ayuba can naaficin can ibni cumara can اnabiyi sala اllahu calayhi wasalam bal xadiidkan waxaa wariyey xamaad ibnu salama ayuub sakhtiyaani buu ka wariyey ayuubna naafic dee kii horena waa xadiid naaficun baan haynay cubaydullaahi baa naafic kaba warinaya imikana ayuub baa naafic kaba warinaya laakiin dariiqan waa dariiq mucallaqo xamaad ibnu salama rijaasha bukhaari kuma jiro tacliiqaad mooyaane kuwa uu susha uu kagaba wariyo taas kuma jiro marka waa tacliiq iyada halkan oo bal maalan waa mucallaq waxaana uu shaarixu inoo sheegayo bukhaari uu wasliyey oo juskiisan alqiraa'a khalfa alimaam kaas buu isagoo mawsuula mee juskiisa rafculyadayn baan ujeedaa maha alqira'a khalfa alimaam oo jus kalu leeye ayuu isagu xadiidkan sanadkiisa kuba dhammeeyey dawaana kaa waxaan aragnaa waa can inabiyi sala allahu alayh wasalam waa mid warawaahu ibnu dahmaana can ayuuba wa muuse bni cuqbata mukhtasaran ibraahim ibnu dahmaana horeba isna kitaabka inuguba soo marayna waa mucallaq tanna xadiidka waa wariyey ayuub buu ka wariyey saa xamaadba uu ayuub ugaba wariyey laakiin ayuub iyo muuse bni cuqba oo uu la siman yahay ayuub markaas waa siqaara taabiciin isna ibnu dahmaan baa kaba wada warinaya mukhtasaran isagoo kooban oo dee intan kaba kooban kolley bal markaa kaa kalena bayhaqi baa sheekhu suu inoo faa'iideynayo sanadkiisa dhammeeyey marka laakiin labadaba ictiraad barhkood ay ku bushiyeen baa jira labadan dariiqee dambe bukhaari say ugu bushiyeenna waxa weeye xadiidkan xamaad iyo xamiid xadiidka ibnu dahmaan labada midna arafcu maalan rafculyadayn idaa qaamna ragcatayn kumay sugnayn saddex horaa kuba sugan xadiidkuna waa markaasoo dee xadiidkan baabka markaas munaasib uma ahe waa baabkii ka horreeyey ayaabaa dee inay ahayd halkaa inuu mucallaqaadka kuba soo arooriyo waa siu ismaaciili isagu imaka halkan yidhi laakiin jawaabta xaafid bnu xajariya uu kagaba jawaabaya halkan waxa weeyaan oo tacliiqeed baabkanba munaasib uma aho kol haddii dee idaa qaamina ragcatayn ay kaba maqan tahay waxa weeyaan kolley sheekhu wax kalu milicsanayaa xadiidka naafican hayno dee bal waxa weeyaane duruqdan iyo umuurahan inooguma sugantay iskhilaaf baa jira marka la eego cubaydullaahi cidda kaba warinaysay barhkood mowquufka unbay kaba dhigeen barhna san imakaan hayno waa kuwan rafciyey ee marfuuca kaba dhigay dee kolleyna rafcigu waa inoo sugan yahay walowba halkaa ictiraad kala jiro haddaba labadan dambe uu soo naqliyey labaduba xadiidka dee isagoo marfuucay kuba wariyeenoo iskhilaafkaasuu ishaarayaayo waa xadiidku inuu marfuuc yahay iskhilaafahaba jiro barhkood iyagoo kaba warinaya xataa abu daawudna matigu kuba ishaara taase qolooyinka dee say isuba khilaafeen ee qolooyinka kuba wariyay inuu mawquuf yahay ee maaha halkaa rujxaantu maahae qoladana marfuucnimadii bay kuba warisay riwaayadan imakaan hayno ee cubaydullaahi cabdilla calaa kaba wariyeyna waa tan inooguma sugantay warafaca dalika ibnu cumara ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam marka waxa weeyaanuun kolley xadiidku dee labada siyood baa laguba wariyay kii saalimna marfuuc buu inoo ahaa kana siyaadadana iyadna marfuuc bay inoo tahay waana wax inoo sugan afar shawaahid kalena waa leeyioo xadiid abu xumayd iyo xadiid cali bnu abi aalib iyo axaadiid kaleo iyadna meeshan afraad ay kuba sugan tahay bal taasba weeye waana ziyaada maqbuula cinda alhelm ziyaada munaafiana maaho wax aanu saalim sheeginu bay qolooyinkan kala sheegeen xadiidkaa horeynu soo marro marka waa ziyaado maqbuula ah bal markaa dee tan iyada halkana kolley aimo kala duwani way kuba tegeen shaafici oo kale raximahu llahu tacaala ayaa markan eegno madhabka waa tan oo dee fiqigiisan aan aragnay waa ta inooguba sugan halkan in gacmaha sare loo qaadayo meeshan afraad in gacmaha sare looguba qaadayo laakiin shaafici oo kale saddexdaa hore ayuunbuu kuba gaabsaday marka la eego kitaabkiisa alumiya taas bal cibaaraadkiisa qaar baa waxay ahaydba dee intaa meel aan ahayn sare looma qaadayo markaasaa halkan kolley kalaamyo kala duwanna sheekhu ay noo soo noqleen faa'iido kala duwan leh oo ibn khadaabi baa wuxuu leeyahay shaaficitan muu odhan waana tan madhabkii marka uu kuba sugan yahay laakiin markay noqoto usuushii uu iman jiro halkan ziyaadada noocanana inuu aqbali jiray xadiidkuna hadduu sugnaado dee isaga madhabkiisa ay ahayd jaanibka marka laga eego isaga wax laasimaya weeye inuu aqbalo ibnu khusayma oo isagu yidhaaha maba ogi sunne rasuulka ilaahay kaba sugan oonu shaafici kutubtiisa kuba sheegida waa maaha midharhkan aragne waa kutubtiisa oo dhan ayaa ibnu khusayma wuxuu yidhaahaa waa sunne wain lam yadkuru shaaficiyu falisnaadu saxiix sunne weeye shaaficiba yaanu sheeginoo markaasuu yidhaha ya shaafici wuxuu yihi quluu bisunnati wadacuu qowli isagaa yidhi sunnaha qaata hadalkayga kaba taga markaas waa taas laakiin arrin baa yar jirto sheekhuna halkan yar ishaariya waa tan usoo yar qaadanaya hadalka imaam shaafici waxaa ka sugan duruq kala duwanna loogaba soo naqliyo uga sugan inuu yidhi idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi iyo hadalkayga jidaarkaa iskagaba tuurayo xadiid kol hadduu sugnaado waa madhabtayda xataa waxaan ogahay a'immada qaarkood oo intaas dee kitaab dhan kaba qoray waa subki oo kale maca taxqiiqiisa mujalladba uu noqday waa ka hadalkan idaa saxa alxadiidu fahu madhab iyo waxyaaluhu kuba xambaaraya iyo dee horta waa marka hore risaale asalkeedu aanu weyneyn bay ahayd markii kuma dhex madbacaysnayd alrasaa'il almuniiriya ee markii gaar loo saaraya lana dabdiye la taxqiijiyey ee kitaab room baaba iskaba noqotay halkanna waxay soo qaadayaan dee taasay usoo qaateen oo bal maalan aimada kale oo kale barhkood baa halkan lahaa waase ibnu daqiiqalcid mala hadalkiisa waxa weeyaan uu leeyahay wa awalu raadin siiratan man yasiira waa beyd kollay nin reer hudaylaha lahaa shiciraba ahaye laa tajza cana min sunnatin anta sirtahaye dariiq ninka ku raalli noqda dee ninkii ugu horreeyey maray ama ninkii maray inuu noqdo shaafici kol hadduu wadadaa jeexay dee inuu aqbalo weeye tan baa hadalku yahay laakiin arrin buu sheekhu soo naqlinayaan halkan hadalkan dee kolley way idinku soo noqnoqotaaye markaa la yidhaha idaa saxa alxadiid fahuwa madhabi xadiid kastoynu aragnay oo aan nidhaahno ama la saxiix yeelay oo aanu shaafici kuba tegin ma waxaa la odhanayaa waa laasimayaayo inuu yidhaaho kuba tagay ahayd taasba weeye waana ta kitaabkaa subkiya dee umuuraha ay kaba hadlaan sheekhuna halka nadar sheegayo sharax ay kuba sugantahay hadal kooban bal waxa weeye marka la odhanayo xadiidkan la ilsaaminayo shaafici waa marka la ogyahay xadiidkan inaanu arag ama agtiisa aanu kuba sugnaanin hadduu xadiidkii uu la arkay bal uu ka hadlay agtiisii aanu kuba sugnayn oo kaleo bal maalan taas sixadiisa dee kama shakisnayne laakiin isagii jaanib kaleu kuba cileeyey suuradaasoo kale dee xadiidka looma soo qaadanayo shaafici qowlkiisii xadiidkiiba ha la raajix yeele lama odhanayo waa kii shaafici taa yidhi macnaa arrinku wuxuu ku xambaaran yahay wixii uu isagu aanu arag bal waxa weeyaan adigu ama dee ama aan uu leeyahay kaasi agtayda kuma sugna siduu masaa'il badan oo konton kaba badan oo barhkood kutub ay xafid muxadirna waa leeyahy lakiin kitaabkiisa lama hayo dad ka dambeeyena way leeyihin bo axaadiidta shaafici uu kuba xidhay ama masaa-isha inuu ku qowlo inuu xadiidkaasi sugnaado oo bal mujaladan baaban arkay oo mucaasiriinta oo konton masale in kaba badan xaafidkiisa kitaabku ku sheegaayo laakiin lama hayo bal umuuraha caynkaasa waa la odhanaya laakiin xadiidkii uu arkay uu daalacday uu kaba warhayey uu celiyey ama si kale uu ku awilay dee iyada hadalkiisa laguma xambaarayo waa ta ka duwan waa intan doonaya yar baraarujintan bal muhimku waxa weeye xadiidkan imaka madhab ahaana waa waxaan dee aimada ay kuba tegeen iyagoo malaa usuushiisiiyo istinbaadkaasba eegaya afartaa meelood ayay tahay meelihii sare loo qaadayey waxaan afartaa ahayn dee jumhuurulculamaatay kuba tegayaan sare looma qaadayo kaba dhigantay sujuuddii iyo ka tooskeedii waana tii aan axaadiid soo maray laakiin bal haddana riwaayaad baa ku yimi aimada qaarkoodna waa qowl ay kuba tegeen rasuulkii ilaahay fii kulli khafdin wa rafcin inuu kor yeeli jiray malaa ah waxyaalaha qaarkood kaba dhacay weeye marka ijmaacay barhkood soo naqliyeen kolley halkan ijmaacaasi ma jirayo oo aimo iyadoo saxaabada qaar iyo taabiciintii qaar lagaba soo naqliyay arrinkaas ama uu kaba sugan yahay in aimada qaarkoodna ay ku tegeen horta ijmaac ma jirtee bal axaadiid iyaguna maqaal barhkooda uu ku sugan yahayna meesha way kuba timiyo waa wax soo arooray iyadana bal sujuud iyo taase ee laakiin marka aan rujxaantii eegno ama markaan jaanibkaa eegno dee axaadiidan baa inoogaba raajixsan taasba weeye laakiin jaanibka kalena wax soo arooray oo dee bal maalan ama maqaal ha ku sugnaado ama iyagoo barhkood fii kulli khafdin wa rafcinta kuba dhigay waa markastoo rukuuci jirta iyo markastoo ibtidaal jira khafdigiiyo taa kuba awila haba noqotee bal wax jiraana jaanibkaa way jiraanoo soo yar arooray baabkana waa intan kuba dhaafayno baabu wadci lyumna cala alyusra hadakani baabu wadci lyumna gacanta midig dhigitaankeeda la dhigayo cala alyusra ta bidix korkeeda baabkiisii weeye salaaddii baan bilowgeedii ku jirnaa allahu akbartii iyo rafcigii baan kaba soo baxnay dee kol haddii markii horena gacmihii waa la dhigayaa waa la daynayaa see xaaladood iyo wadcigoodu gacmuu noqonaya inta la taagan yahay inaynaha kale meelay leeyihiin bal taas weeye oo inay waa salaadii unbaa la gudagalay ee rafcigii dabadeed halkee gacmihii say wadcigoodu noqonaya waa tan waa gacantii midig oo la duldhigo gacanta bidix wixii kuba yimi ee kuba soo arooray xadaثna cabdالlahi bn maslmة can maliki can abi xaazimi can sahl bni sacdi qaal anahu qaal sahl bnu sacd baa wuxuu yidhi rijaashu caawa maan arag dee nin aan silaaho waa cusub yayba caawa casharkiisan kumaan soo arag markaa taasi iyada xaggii taraajimtii waan caawa ka nasanaynaa kaana naasu dadku waxay ahaayeen yu'maruuna kuwa la faro an yadaca inuu dhigo alrajulu haweeneedna waa la mid weeyo halkan wax farqigo udhexeeyaa ma jirto alyad alyumna gacanta midig calaa diraacihi iyo dhudhunkiisa alyusra bidix fi salaati salaada dhexdeeda oo saxaabi baa leh waxaa la fari jiray dadka inay ruuxu markaa uu tukanayo ee takbiirta dabadeed uu intuu taagan yahay gacantiisa midig uu duldhigo diraaciisa bidix korkiisa uu duldhigo qaala abu xaasimin abu xaasim wuxuu yihi waa abu xaasim salaamatu bnu dinaar abu xaasim alacraj xadiidka sahal kaba wariyey laa aclamuhu anigu ma ogi ilaa yanmi inuu caswinayo oo uu nisbaynayo kor yeelaya daalika arrinkaa uu nisbaynayo sahal ila nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay inuu nisbaynayo mooye wax kaloon ogahay ma jirto macnaa cibaaradan baaba kolley xataa haddaanay aanidaan imika laa aclamu ilaa yanmi taas aynaan aragba saynu horeba u soo marray saxaabi hadduu yidhaha umirna bikada ama nuhina can kada ama kaanu naasu yu'maruun xagga xukumka marfuucun bay tahay oo arrinku waa arrin shareeca ku tacalluqsan dee aamir kale oo aan rasuulka ilaahay ahayn ama naahi kale oo aan rasuulka ilaahay ahayn wax sharciga ku tacalluqsan ay kaba qaadanayeen maba jirto markaa in cid kale amarkii maaha ee waa ciddii amarka halkan lahaydba marka xadiidku ama axaadiida ay kuba timi alfaadahani xagga xukumka marfuuc bay kaba tahy taas waa mid xataa haddii marka uu saxaabigu ama taabicigi dee saxaabigii soo gaadho hadduu yanmi ama yanmiihi oo kale uu yidhaaho sa laftigan inoo yaal ama yarfacuhu iyo yabluqu iyo cibaaraadkaasna iyaguna waxay keenayaan inuu xadiidku marfuuc yahay laftigan dee namaa yanmina namaahu macnaa wuu nisbeeyey waa casaahu oo kale xadiidkiiba u tiriyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh qaala ismaaciil ismaaciil baa wuxuu yidhi waa ismaaciil ibnu abi ways sheekhada bukhaari kaba mid ahaa yunma xadiidkuna waa xadiid maaliki yunma dalika halkii yanmi eeg ee ficilku musama ahaa ayuu isagu lafdigiisu majhuul ahaa oo yunma laa aclamuhu ilaa yunma dalika in kaa la nisbaynayo uun mooye laakiin lafdigii hore sanadkiisu mawsuulkaana waa taa kolley kana macnahaasun baan kuba xambaarayna walam yaqul muu odhan isagu ismaaciil lafdigiisa yanmi muu odhan ee yunma buu ihi majhuul buu uba bineeyey bal riwaayadaa horena waa taas imaam maalik dariiqiisa laynoogaba waraysana ismaaciil dariiqa imaam maalikunbuu kaba warinaya yanmi aynooguba sugan tahay bal xadiidka iyada maxaa inooguba sugantana gacmii inaan la sii daynayn meel kalena aan la dhigayno labada gacmood waa midigtii la duldhigaya bidixdii intaa la taagan yahay xadiidka inooguba sugan tahay waana xadiidkan saxiixa laakiin diraaca halkee laga dhigayaa taasi waa mid laftiga xadiidka inooguma sugna ha la dhigo labadoodii la isdul saare halkee badankii iyagina ay ka qabanayaan iyadana xadiidka inooguma sugna lafdigan inoogumaba sugna xagga marka la eego diraaca intay kaba gaadhayaan xadiid waail ibnu xujri warinayo isaguna rasuulkii ilaahay uu salaadiisii kaga wada waramay kolley waan soo dhaafnay casharka darsiga subaxdii nasaa-ina uu abi daawuud la wadaagsaday ayaa waxaa kuba sugnaa uma wayadaaca yadahu lyumna calaa dahri kafi lyusra warusu wasaaci rasuulkii ilaahay kafkiisii ama gacantiisii midig baa wuxuu duldhigay kafkii bidix waa kafku waa intan iyo saacidka waa intan diraaciiba wax iyo rusqiga rusqiguna waa labadaa mafsir inta udhaxaysa rusqi lagu magacaaba oo macnaa waa isagoo kafki baabacadiisa ay qabatay uun in kafkiisa kaba mida rusqigii iyo in saacidkii kaba mida taas weeye waana xadiidka abi daawuud iyo ay noo wariyeen bal maalan taas baa iyada inooguba sugan oo halkaa inuu rasuulka ilaahay dhigay bal maalan taas iyada markaa dee sidaa dee xadiidkaa inooguba sugan ma gaadhsiisnayn inuu ilaa halkaa dhigo oo ilaa halkaa gacantii gaadhsiiyo sida dadka qaarkood yar la mulaaxadeeyo bal taas maaha arrinta kale jirtaana waxa weeyaan xagga jasadka maxalkooda jasad oo kale in xadiidka waail ayaa waxaa kuba sugnaa annahu wadacahuma calaa sadri laabta korkiisa inuu dhigay laabtuna waa wixii caloosha ka sarreeyo maha laabto halkan oo dee waxa weeyaan taasi waa naxrigii bay noqonaysaa ee waa laabtiisa korkeedoo waa inta caloosha ka sarraysaaba dee laab yidhaahin dee aan naxrigana gaadhsiisayn intaas weeye inta udhaxaysa waaba makaaniska in waxa weeye halkaas inuu dhigay ayaa bal kuba sugnayd cinda sadrihi iyo calaa sadri labaduba weeye bal way jirtaa riwaayaad kuba yimi in waxa weeyaan xundhurta hoosteeda waa taas in bal lafti riwaayo cali iyo taas baabay ahayd xataa tirmidi dee markuu kaba soo naqliyo in ahlucilmigu guud ahaan kuba tegayaan in dee gacmihiisan loo dhigo ayaa wuxuu soo naqliyaa inay barhkoodna yidhaaheen dee waa intaa surada ka saraysa ama laabti bar ay yidhaahaan taxta sura wal kullu waasicun waa cibaarada uu kaba cabiro xataa madhabu way ku kala duwan yihin oo dee shaaficiyada agteediiyo oo waxaa imanka badniga kaba sarreeya ama sadrigii baaban odhanaynaa shaaficiyada agteed ee aymo xanafiyad iyo balqolooyin lihina iyagu taxta sura yidhaahayne bal waxaan leenahay saa in imanka tirmidi inoo soo naqlinayo in arinku xajri ma jire laakiin alfaadan xadiidka ibnu khuseyme iyo ka bal ay ino aimadaasi wariyeen oo kale kawr bal markaa in waxa weeye in waxay weeyaan waxay noogu tahay cinda sadri ama cinda sadri ama calaa sadri bal taasna waa wax imi xataa dee riwaayaadka qaarkood kuba yimi aimadna ku kala tegeen waana lafdi waasacaba weeye xagga kale sheekhu raximahullahu tacaala arrinuu halkan soo dhiganayo xikmadda ay culimmadu yidhaaheen yaa wuxuu leeyahy de iyadoo ruuxu gacmihiisii intuu isa saaro saa halkaa uba saaro kollayna ilaah buu hortaagan yahayba waa sifatu saa'ili daliil wa huwa amnacu min alcabahi waaqrabu ila alkhushuuc wey ruux dee saa'iloo baryootamayoo dullaysan waa habkii uu joogsanayey ilaah baa taas adoo daliilah adoo saa'ila aad hortaagan tahay xagga kale gacmoo la sii daayo dee dhaqdhaqaaq iyo cabadkii kaba iman lahaana tani way hor joogsanaysaa khushuucdiina way uba dhowdahay bal markaa taasba weeye in bal haddaba waxaan leenahay jumhuurulculamaa arrintoodu taa weeye maalikiyada ayaa waxa badan oo dee bal taasa inay sii daayaan bal markaynu maalikiyada eegno dee qolooyin kale afarta markaynaan ka bixin madaahib ahlisunna aanay kaba bixin laakiin ibnu cabdilbari oo aimadii maalikiyada dee aimadii aharkana ah ayaa wuxuu yidhaaha rasuulka ilaahay kamay khilaaf xaggan ma jiro inuu gacmaha halkan dhigi jiray taasi jumhuurtii saxaabada iyo taabiciintana qowlkood weeye imaam maalik xataa naftiisa eeg waa xadiidka isagaa warinaya xadiidku waa dariiqii imaam maalik maalik can abi xaasim oo imaam maalikna muwadaatu kuba sheegay taas weeyaan bal aimadan qaarkood ee aimada aqwaashooda soo naqliya sida ibnu mundir iyo imaam maalik wax kalaba kamay soo naqlin laakiin aan habeen dhoweydna soo haynay aan soo sheegaynay ama xalayba ibnulqaasim oo imaam maalik waa u soo rixreeyey waa reer masar buu ahaa sanado aada u badan buu laba joogay ibnulqaasim waliba waqtigu u iman jiray intaan waagu beryin buu iman jiray oo markaasu malaa inshiraax intuu kaba dareemo su-aal laba saddex iyo afar iyo weydiin jiray sanadaha badan oo xataa waxay soo naqliyeen habeen malaa isagoo dee sooba ka lahay waa qabla alfajri waqtiyadii wax weydiin jiray malaa catabadiisii yar barkaday aqalka ayuu imaamkiina baxay oo masjidkii buu tegay oo gabadh jaariyo madoobeyd baa intay haraatiday ayay waxay u haysataa ninkan had iyo goor aan kaba agtegeyn inuu dee malaa mawlihiisii yahayo tuyihi mawlaaka isagu isagoo sagaal iyo afartan jira waysada cishaayigu subaxa kuma tukadaa siad u qaafilka tahay uma qaafilaha way kicisay markaa taas oo kale haddaba uu laasimay bal arrimaha layaab kale ahaa markuu masar kaba imanayey gabadha ilmaadeer ahaayen buu qabay waqtigaasna mala xamli baa jiray markaasuu yihi safarkaygu saasuulna uu dheeraanaya uu dooransiiyey bal dee hadday sabraysiyo hadduu iminka sii daayo waayo wuxuu ku talagalay rixlo dheer iyo imaamka in badan inula joogo iyadna waxay dooratay inay saa ku baaqi noqoto waa tegey bacda sabcata cashara caaman isagoo intaa halkaasuun joogo la arko maalinna majliska aan kaba maqnayn ayaa waxaa la yidhi rakabgii masar markuu yimi waqtigii xajka iyo ayaa nin cumaamadan ayaa majliskii yimi oo yidhi waxa weeye ayukum ibnulqaasim markaasaa loo tilmaamo o la yidhi waa xalqadii waa ka ibnulqaasimo oo kacodeeto halkan labada indhood dhexdoodii kabadhu kaba dhunkaday oo shoo inankiisii halkaa uu markaa ninkaa soo xajeeyo waqtigaa uu kaba yimi isaguna waa kaa rixladaasu kuma jirada waa nin saasa faqiihna ah laakiin masaa'il kolkol ayaa dee jirta aanay aimadii reer madiina kaba naqlin kaba naqliyo masaladana taasay ka mid ahayd marka maxay noqotay waa taa aan lahayn maalikiyoodna bacda bni qaasim waxaa la arkaa dee iyo jiidaas inay qaasimiyaba isu rogeede aarkoodii inay kuma tegeenba de in gacmaa la sii daayo laakiin marka la eego madhabkii imaamka reer madiine kaba wariyeen muwadaa sida kuba sugan iyo xadiidkii taasoo jira bacdigoodna waxaabay dhahaan waqti dee kolley fatwo daraaddeed malaha waqtigii cabaasiyiintii ay markaa kolley darbi badan lagu sameeyo kaloo gaame laga yaabaa inaanay laamahayn iyaba inay taas sababta u keentay ayd calaa kulli xaalin bal waxaan leenahay aarku sidaasu ku yimi hadda arrimaha qaraaibka iyo ladayftay soo naqliyan waxaa ka mida filaya inuu xaafid durar kaba soo naqliyo durarkamida anigu laakiin kuwaan aragay waa sida kuba soo naqlinayaan arkeen waana hayaa durarkee laakiin waanan hubsane ibnu baduuda dee ninkii mandiqadeennana soo maray markuu naysaabuur marayay naysaabuurna waa magaalo baqdaad markaa la tartami jirtay hadda cilmiga xadiidka iyo cawaarida iyo aathaarta bal waxaabuu dee kaba cabiraa dahabi kitaabkiisan in waxa weeyaan uu kaba maqaro magaalooyinku ku ururiyaaba dee alamusar dawaat laathaar oo mandiqadeenna markuu soo gaaro dha xadiido xaggaa lagama yaqaano dee taas adugu dee bilaadulxabash iyo tukrur iyo bilaad dhamu israaciil iyo kuwaas tirada kuma jiraan sida kuwo kaleba ayaa markuu halkaas ayo wuxuu dhaha daaru sunnati markaa daaru sunnati walasaniid alcawaaliyo baqdaad iyadaa markaa laba tartamaysay ibnu batuuta markuu halkaa marayay ayuu dee waa tukanaya waana ninkaa culimada ee yimi oo gacmihii buu sii daayo dadkii reer naysaabuur baa shiico ayay arki jireen sii daaysa ninkii waxay u qaateen inuu shiico yahay dee waana ninkan bilaadii ay kuba ogaayeenna aan kaba imanoo inay hubsadaan bay dooneen baalaha soo dhaqliyaayo markaasaa waxay u keeneen hilib bakayle hilib bakayle u keeneen uu cunay markaasay yidhaaheen dee iyaguna malaa shiicada yaqaaneen bakayla ma cunayn bakayla ma cunayn eeta yidhaheen shiiciyu yaakulu arabad ay la yaabeenoo warmadi shiiciya iyagu gacmanu sii daayeen shiica u qaateen ma shiiciba wuxuu leeya ayaa bakayla cunaya way weydeen tiri war anigu shiica maye maalikiyaa nahay dee wuxuu ka yimidoo maqribo arrinta madhabka iyagaaba sidana oo gacmaa sii daayo dee iyaguna ay isgaadhayeen may ahaynba bal markaa laakiin waxaa leeya waa dee min baabi durfa uune waxa weeye madhabkii kolley siday kuma sugana laakiin waa riwaayada ibnu qaasim waxaan shuhroobay wala iminkaan maqaaribada aragno ee masjidka aad soo gelayso ina way sii daysaa in badanna way laabtaayo aad moodo dee si markaa hore ay ugu adadkaay inaanay arrinta ahayn imika maqrib iyo horta bal xadiidku waa kaasi weeye qaala ismaaciil yunma dalik walam yaqul yanmi baablkhushuuci fi salaati kolley waa taa waxyaalihii ay halkaa hore xikmadda kaba dhigeen kaba mid ahaa gacmaha la laabaya iyagaa xaggii khushuucdiina u dhow oo dee tii kale dhaqdhaqaaq iyo cabad iyo wax lama waaye malaa baabkanuu kaba daba keenayo waa khushuucdii salaada dhexdeeda laba khushuucayay dee kolley khushuucda maxalkeedu qalbiguu noqon laakiin markay khushuucdu qalbiga degto dee jawaarixdiina way ka muuqanaysaayo hadday tahay darfigii oyshii oo la laabo hadday xubnihii iyo waxyaalahaasoo dhaqdhaqaaq daayo tahay sukuunka iyo khuduucii jawaarixda daahirka ahaa dee khushuucdaa kale qalbiga kuma sugan ayaa u asalee balbaabkiisii weeye oo bal maalan taasba weeye intaanan baabka kolley waa kan alkhushuucu taaratan yakuunu min ficli qalbi kalkhasha kolna ficilka badankuu noqdaaye laakiin labadaba dee ictibaarta way leeyahay lafti buu soo noqonaya imika halkana wuxuu leeyahy waama xadiidu low khashaca hada khashacat jawaarixu fa fiihi ishaaratun ilaa ana daahira cunwaan lbaatin xadiidka ah hadduu khushuuco xubnihiisu way khushuuci lahaayeen waxay tilmaamaysaa daahirkan sare inuu daliil u yahay waxa baatinka kuba sugan oo ruuxa dee daahirkiisiba aanu deganaynin markaa qalbigiisiibaan xasiloonayn weeye waxaan uga jeedaa baltaa idinkii dhibyaraantuna dee waa taas balkana sheekhu si caadadiisii si aan khilaafsan xadiidka darajana uma sheegin oo kamuu hadlin in gees kalena cid warisay muu sheegin iyada halkan waxaana kitaabka laguba yaqaanay shardigiisana ahaa axaadiida uu kaba aamusaa inay martabo dee bal maalan wax sugan ah ay tahay calaqal aanay daciif ahayn wala waxyaalo ka duwan taas kitaabka ay kuba sugan tahay inta badanna waa sheegay laakiin halkeen ma sheegin dee waa dowrkiinii bal markaas inoo soo eega insha allahu tacaala taa waa inoo eegayna bal intaanan kaba bixina xaalito waxaan filayaa meel lagu qaldami karo ayaa baabkii baabu rafci yadayn fi takbiirati lula maca aliftitaaxi sawaan in baabkaa markan kuba jirna xaggii ka horreysay sadarada ka horeeya un ee baabu iijaabi takbiir ayaa sheekhu wuxuu soo naqliyey qolooyin bal maalan iyagu in takbiiratu lixraamka oo kale ma laga maarmi karaa ayaa hadal saasuu wadaye laakiin waxaa uga jeedaa uun nin uu yidhi ibraahim bnu curaya iyo abubakr alasam ayaa wuxuu yihi mukhaalafadooda jumhuuri way badan tahay macnaa rag wax laga soo qaadan maaha markaa bal waxaan leeyahay qolooyinkiina fadxulbaari haysta haddaa meeshaa isha ay kuba dhacday imaamkan ina culaye dee aynu had iyo goor kitaabka ku badanee rijaasha lixda ama imaamka ninkaas maaha ayaan loo qaadanin waayo ninkaa iyagoo sheegayay in badan ibnu culaye un lagu kaaftoomaa iyadoon ibraahimka la raacin waa inankiisii ibraahim ibnu ismaaciil ibnu culaye weeye waa nin dee jahmi ahaa ama aad iyo aad dee marka la eego dadkii ku talax tegay khalqa alqur'aan iyo waxyaalahaas iyo waa ninka shaafici shanigiisa yidhi anaa ibnu culaya hadda taasu kaba cabiray dee dadkana waa isagaana isna magaca qaatay waa magacii aabihiina daalun jalasa fii baabi duwaal hoolaa meel masjidka masar kuba taalayahayd waa nin hallowsanoo halkaasuu fadhiistayo bal isagay kaba soo naqliyaa shaafici inuu yidhi ana ukhaalifu ibnu culayata xataa fii qowli laa ilaaha illa allahu taasna waan kuba khilaafsanahay oo markaasuu yidhahdo waxaan leeyahay laa ilaaha illa allahu aladii kallama muusa isaguna wuxuu leeyahy laa ilaaha illa allahu aladii khalaqa kalaaman asmacahu muusa oo dee taas oo marka hadday iskuma midmanihin haddaba waxaan leeyahay kitaabka ninka idinku sugan yaan loo qaadanin imaamkii waayo kolkol ibraahim meelo kalena wuu kusoo noqnoqon karaa waana nin shawaad lahaa aan culimmadu dee isagiiyo ninka kale oo isna ru'uustii muctasilada ah aanay qiimayn aqwaashooda iyo waxyaalaha ay leeyihiin bal waxaan leeyahay yaan lagu kadsoomin cibaaradaas وحنا هذا باين باب الخشوع في الصلاة حديثنا وين نسوي قدوتا إن شاء الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول هل ترون ما أركيسانو قبلتي ها هنا ما وحا أم لينيسانو إذن لا تهايون قبلتيدو حقا إن يتودع عن حقا يبسي جيدو walaba xadiiaynu hore usoo maray abwaabtii qibladan kuba soo maray ama baabkii uu dhigtay imaamku waaninta uu waaninayo dadka bal maalan baabkii uuba dhigtay ayaynu kuba soo maray wallaahi baan ku dhaartee maa yakfaa ma qarsoonaanaya calaya korkayga rukuucukum rukuucdiinu oo anoo sii jeedo salaadii kuba jira haddana xagga dambaan idikaba arkaya ka si fiican u rukuucayiyo ka aan u rukuuc ahayn ka isagu khushuucsan iyo ka kale aniga waan ii kala muuqdaanoo iskigama kay jiraan weeye ee bacnaa salaadihiin iyo umuurihiinna hagaajiya wa innii anigu la araakum waan idi arkayaa min waraa'i dahri dhabarkayga gadaashiisa ayaan idikaba arkaya xadiidka horean usoo sharaxnay xدثنا محمد بن بشار قال xدثنا غندر قال xدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال wuxuu yihi anas ibnu maalik rasuulkii ilaahay baa yidhi aqiimuu toosiyo hagaajiya arukuuca rukuucda iyo wasujuuda sujuuda oo hagaajiya salaadiinan aadee tukanaysaan ee ilaahay wax kagaba doonaysaan taas hagaajiya fawallaahi baan ku dhaartay inii anigu la araakum waan idin arkayaa min bacdi waa ay min bacdi dahri sida lafdiga dambeba xaggayga dambe oo waa tanuun maaha macno kale iyo dabaday baan idin arkayaa siday barhkood halkan kuba sharxeen ay u qaateen ee waa anigu dhabarkayga gadaashii baa iga anoo iga idinka sii jeedaa ii muuqataan idaa rakactum wasajadtum marka aad rukuucdaan iyo marka aad sujuudaan bal xadiidka hore khushuucdii inooguma sugan tahay kan anas iyada khushuucdu inoogumaba sugnaa oo kan anas laakiin dee bal maalan markaan eegno lafdigan xadiidkoynu hore usoo maray iyo xadiidka abu hureyriya ka anas baa imika halkan waa meelbuu wada keenay muslimna meelbuu wada keenay marka horena way wada socdeenoo waa qadiyo keliya inay iskuba yihiin oo kale ayay tahayba oo markaa xadiidkan anas oo aan dee khushuuci kuba sugnayn waxa weeye khushuucdii maxaa kaba mid noqonaysa rukuucdan la hagaajinayo sujuudan laba hagaajinayo iyo xusiloonida jawaarixda ay xasilayso macnaha qalbiga wixii kuba sugnaabay daliil iyo cunwaan uba yihiinoo waa jaanibka milicsigeede laakiin bal way noo horeysayba taasi iyada waa mid oo xadiidka waan soo maray khushuucduna salaada kolley axaadiidan wuxunbaaba kuba sugan taxdiir rasuulka ilaahay ugaba digayo inay taqsiir iyo gaboodfal kulaba yimaadaan umuurahan marka la eego rukuucdiiyo sujuuddiiyo khushuucdoodii waa wax iyaga salaadoodii ka dhiman waa wax iyaga uun kaba go-anba weeye xagga khushuucdana walow dee ay salaada ruuxeediiba ay tahay bal xadiid camaar ibnu yaasir uu ahaaba rasuulka ilaahay inuu yihi ruuxu salaada wuxuu kaba baxayaa iyadoon loo qorinba toban meelood meelun mooye waxba aan looba qorin ama sagaal meelood meel ilaa uu soo gaadhay nisfi uu soo gaadhay oo kollay qayb dhamni ay ahayd dee qalbiga khushuucdiiyo waxyaalahaas ay qayb noqonayso haddana dee mucdam ahlilcilmi iyadoo dadkii aanay isku mid ahayn jaanibkaas iyadoo bal maalan kamay dhigin shardi salaada sixadeeda ugamay dhiginoo ruuxii qalbigiisa khushuuc lagaba waayo salaadiisa waa ku celinaya amase waa burinaya maala qolooyin way kaba soo naqliyaane laakiin caamadoodu iyo mucdamkoodu kollay taas kumay tegin se waxa weeye ruuxdii salaada iyo lubigeediiyo waxay jir kuba yeelanaysay bal xadiid muslim wariyo ah ruuxa salaada waqtigeedii uuba galo waysadiswaysadeedii hagaajiya haddana rukuucdeed iyo sujuuddeed iyo khushuucdeediiba hagaajiya ee dembigiisibaa looguma dhaafaya macnaa wixii dembi dhaafka keenayay iyo kafaare inay noqoto ayaaba waxaa qayb kaba ahaa dee umuurahan hagaajinteedao khushuucdu ay tahay bal markaa khushuucdu shay muhima weeye salaadii dee khawaadirtaa kolkol ruuxa kusoo dhacaysa qalbigeenu lama sii wadin isagu iskama celin karo oo ruuxii taas lama odhanayo canaankuma laha laakiin wixii khaadirahaa ama dee inshiqaalkii inuu sii wado oo iska joojin waayo tan baa dee tan isaga ficilkiisa ama qudradiisa iyo daaqadiisana hoos gelaysa ay tahayna ruuxu bal markaa kolba hadday qalbigiisa wax ku soo dhacaan waxal xusuusiye waataynu soo maray shaydaanku inuu xusuusinaye inaanu la sii wadine uu iska joojiye un baw maa yaquul bacda takbiiri wuxuu baabaysan yahay bal takbiirta dabadeed wixii uu odhanayay waxaynu soo aragnay takbiirtii in gacmaha sare loo qaadayo haddana markaa dabadeed la dhigayo halkaa labadoodii la isduldhigayo intaa waynu sooba aragnay bal dee khushuucdu kolley salaadii oo dhan baabay la soconaysaa markaa takbiirta dabadeed ruuxu muxuu odhanayaa imika waa wixii uu aqriyayey ama uu odhanayay taas buu baabkeedii yahay xadaثna xfs bn cmr qaal xadaثna شhucbaة can qataadaةa can anasi ana nabiya nabigu salى اllahu عalayh wasalam iyo abaa bakrin abaabakr iyo cumar cumar radi allahu canhuma kaanuu waxay ahayn yaftatixuuna kuwa furfurta asalaata salaada bilxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin kolley daalka waxaa loo daminaya waa xikaayo laga xikaayoonaya dee say ahayd sida loo aqriya waa alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin marka baab xikaayo marka ay tahayna xuruufuljar raad ma yeelato ama camal ma yeelato marka wax laga xikaayoonayo sidiisii uun uu ahaa ayuunbaa loo soo naqliyaa inkastoo xarfu jar haba galo marka wuxuu ay ku bilaaban jireen alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin bay salaada ku furfuran jireen marka waa takbiirta dabadeed maxay odhanayeen haddii qordee qur-aankii la maqlayo weeye alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin dee waana inoo soo socotaa ducaulistiftaax oo ah iyaduu hoos u odhanayay aanu laba jahr ahayn dee rasuulka ilaahay inuu aqrihi jirayoo dee intaan alxamdu laba gaadhin waxa mashruuca ducada istiftaaxa ee bal wuxuu ku bilaaban jireen salaadooda ku furfuran jireen bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin bay ku bilaaban jireen manaa waxay tahayna waa qiraa'adii wixii lagu bilaabanayay ama ducaaul istiftaax dee waa jirtaa baabkaabuu xadiidkii labaad kaba dhigayaaba kolley xadiidkan walaa kalaamka ahlucilmigu iyo waxa uu tilmaamayo waa badan yahay waanaan iska soo koobsan doonaayo waxba kama hadli doono saasa waayo waxa ay tahay marka la eego macnihiisan dee a'imadii kolley itijaahaadkoodii iyo mawaaqiftoodiiyo xagga bisinku ma aayad qur-aanka ka mid ah mise maaha oo kale faatixada ma aayad ka mida dee markay suuratunamli tahay waa ka mide laakiin waa ta kale mufaataxada ma aayad ka mida mise maaha oo kale bal umuurahaas baa xadiidka sharaxiisii kolley iyo si laguba sharxayay baan filayaa ayaa dee xadeeyey oo kala duduway markaa qolooyinka iyagu bal maalan iyagu ku tegaya bisinka suga faataxada horde bilowgeeda suga xadiidka ta iyadu odhanayaan oo macnahay kuba fasireen waaba maxay suuradda magacan leh oo waa iyadoo laba yidhi un kaanuu yaftatixuuna bilfaatixa faataxadna markaa maxay kaba koobnaanaysaa dee marka bisinkii laguba daro bisinkii iyo aayaadkii kale marka alxamdu lilaahi rabi alcaalamiinna waa magacii suuradda uun wax kale maaha marka kuma sugna halkan iyadoo meeshii lagaba saaray bisinkii lagamaba saaray bal taas kumaba sugna dee haddii la yidhaha suuradda faatixa laba yidhaahaa ee alxamdu lilaahi rabialcaalamiin magaceedu saas oo dhan ma aha kolley xadiid baa inoo dambeeya iyadoo rasuulka ilaahay saxaabi ku yidhi maku baraa suuradta ugu weynaa qur-aanka kaba mida oo markii dambe uu rasuulka ilaahay u sheegayeyna rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu ku yidhi alxamdu lilaahi rabialcaalamiin hiya samcu lmathaani oo bal maalan in laguma magacaabi karo taasi waa mid qolooyinka iyagu taa aan suginna bal maxay kaba dhigaan dee kaanuu yaftatixuuna salaata oo alqira'a waa qiraa'adii bal xadiidka alfaadihiisa qaarna way kuba yimaadeen qiraa'ada waxay ku bilaabanayeen bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin oo markaa kuwa hore waxay odhanayaan intaan dee suurad kale aqrin baa suuraddaa lagu bilaabanaya markaa bisinkii halkan kaada laguma sugna ama anfintiis suuraddu kaba mide laakiin qolooyinka aan bal taas iyagu waxa weeyaan aan iyagu sugahayn iyagu dee tay odhanayaan waa qiraa'adaba markaa wuxuu kuba bilaabanayay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin buu kuba bilaabanayay bal markaa masaladu kolley waa masalo hadalkeeda badan waxayna tusaya inta kitaab ee iyada un kuba tacalluqsan ee raggii hore weliba ay dejiyeen daraquni baa kitaab loo khadiib baa loo abushaama loo ibnu cabdilbar baa loo rag kalaale weliba kuwa badankooduna way madbacaysayiin maanta xataa mukhtasaraadkii dahabi ee kuwa hore ka abushaamay malakaa khadiib iyo iyaguna way madbacaysayiin ay ma kalena iskabadaa kuwa iyagu dee kutub ay leeyihiin kalaamka kuba dheereeya xataa halkan qolada mustalaxoo kale markay cilada joogaan meesheedoo kale oo xadiidkani isaguna majaal weyn uu yahay taasoo dee kol ay idiraab ku cileeyaan iyo kol ay wax idraaj lagu cileeyo iyo iyaduna taas ibnu salaax iyo nukadka ciraaqi oo kale iyo xaaf nukadkiisa iyo bal kalaamku waa badan yahay walow ay taas tahay xataa ibnu kaiir kitaabkiisa alaxkaam ulkabiir juska saddexaad sagaashan safxo ayay qaadataa uun bisanka iyo taaka hadalkiisao bal markaa waxaan leeyahay ee xadiidkan ayaa riwaayaad kuba yimi may ahayn kuwa bisinka sheega waa lafdigaas maad maqal iyagoo waxa weeyaan bisinka aqriyaya waa lafdi may aqriyayn bisinka fii awali suuratin walaa fii aakhiriha barhkood muslim baa dhacay kitaabkeenna may dhicin iyo in lamay jahrahayn way siraysanayeen intuba waa alfaado timio xaafid ibnu xajarna qolooyinkiina sharaxaysa halkan markuu isu wada geeyo wuxuu leeyahay xadiidku mudaribna maaha saa dee rag ay sheegteen oo waxa weeyaan dee ibnu salaax iyo kolle ciraaqi iyo rag leh mana aha in waxa weeyaan cillo kalena kumaba sugnee axaadiida waxaan alma alfaada isugu geynaynaa kan leh in bisinka in waxa weeyaan may aqriyi jirinna macnuu waxa weeye sida riwaayada kalo waxay cibaaradu tahay inaanu maqlin oo bisin markaa waxaa markaa inoo soo baxay kan isagu dee way siraysanayeen iyo lamay jaari jirin dhibaato ma laha kan le aslan mabay sheegi jirinna waxay ka dhigan tahay inaanu maqlin isagu bal maalan oo waxay arinku isuguba imanayaa bisinkii inay siraysanayeen oonay laba jahri jirin saa daraaddeed kii isagu anfiyeyna waa maqal la-aantiisuun kan sugayaana dee wuxuu sugayaa un waa israarkiibuu subagayaaye bal xadiidka ta inooga soo baxaysa waa inay siraysan jireen bisinka waana sida alfaadaha kale kaanuu yusiruuna iyo lam yakunuu yajaruuna iyo alfaadaha xadiidka timi markaan idiraabka kaba anfino bal alxasil waxaan leenahay kolley waa masalo in iyadu ishdeesan ay dadka muran badan uba keentay malaa yar madaahibihiiba iyaguna meesha soo galay iyo markaa la eego khilaafkiisii xoogeeye rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh horta ta iyada inoogaba sugan ee badnayd waa inuu bisinka siraysan jiray taas waa mid oo uu hoos u dhigi jiray salaadiisii jahriga ahaa waanay jirtaa inuu rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh awqaadda qaarkeed laba jahrayna way jirtaa taasi iyadu waa mid bal waxay noo soo socota salaadahan duhur iyo casar iyo oo rasuulka ilaahay aayaadka qur-aanka suuradihiina laba garanayu kolkor sare u qaadi jiray marka waqti uu siraysayna waa jireen waana tii badnayd inuu la jahrayna way jireen waana lagaba badnaa bal taas wey saxaabadii rasuulka haddaan eegnana dee kuwo badan oo iyagu hoos u dhigi jirayna way jireen kuwa la jahri jirayna way jireen oo marka la eego abu hurayre iyo ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ibnu zubayr iyo way la jahri jireen hadday tahay bisinka iyo hadday suuradda ka dambaysaba ay tahay dad labada xaalaba laga soo naqliyay saa cumar iyo cali iyo camaar iyo raglihina way jireen bal ibnu cabaas iyo ibnu zubayr iyo haddaan raacino bal markaa waxaan leenahay khilaafku waa khilaaf iskaba sahlan oo kale in guud ahaana in qolooyin kale lama jain waa la raacinayaana waa la mid haddii la siraysana agtooda mubaaxunbay kuba tahay in kuwan le iyagu waa la siraysanayaane jahriga jahriga dawiilkunbay diidaane haddii kolkol laba jahro iyagana agtooda kumaba sugna bal waxaan leeyahay ishkaal siyaasi ma jiro bal hadallo ay imo kala duwanoo ayo qiimalasa ibnu taymiya aan idhaahno aad bay usoo noqnoqota hadalkiisii ma soo wada naqlin karo weliba aada u qiimo badnaa in ibnulqayim oo kale zaadulmacaadka laba meelood iyo suyuudi in maalan kitaab uu leeyahay iyo rakab shawkani oo isagu malaa jahriga sugayo tafsiirkiisa bilowgii iyo lebal matana raajaxa iyo waxyaalahaase hadallada ibnulqayim waxaa kaba mid ahaa uun rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh asara wajahr wa kaana israaruhu akara min jahri waqanata wa tarak rasuulka ilaahi waanu qunuuday salaadaha fajriga taas waanu ka tegay wa kaana dee tarkuhu akara min qunuuti oo waayo in axaadiidii jaanibkan kuba time iyadna jahriga kuba time barhkood ay kutubta uga dejiyeen faraha badan in barhkoodna yaanay saxiixba ah yaanay sariix meesha kuba ahaaninba eh waxa weeyaan dee meeshii lagama saari karo markaa labada xaalaba rasuulka ilaahay way kaba dhacdee laakiin waxaa badnaa un israarkiisaa badnaa saa saxaabadiina waa kuwa ku kala duwan haddaan eegno ibnu cabaas asxaabtiisina reer maka qolooyinkii ah iyaguna waa say dariiqay mareenoo way laba jahri jireen markaa bal waxaan len asxaabtii rasuulkaba muran kama iman oo iyagoo barhna ay la jaraan barhna ay siraystaan bay isku daba tukanayeen waxtaasyaan jirin barhna dumarku weysaday jebinayeen kuwa aan weysada ma jebinayaan lahaa baa isku daba tukan jiray khilaaf ma jirin kuwa dee masal mutasadaker aan u arkaynaa qadiyo kuwa u arkaya ayaa haddana iyago khilaafkaasi markii dambe tacasubkii madhabaha ayuunbay waxan kaba yimaadeene bal waxaan leenahay xadiidka lamana cilaynayo waa xadiidkaa saxiixayn inta badan alfaada cilayeen waa alfaada muslim iyo riwaayaadkiisa ku timiyo qolooyin kale ay wariyeene laftigan ma aha laftigan waa kuwan sida kuba awila waxa weeyaan bisinkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayha israarkiisa ayaa ka badnaa jahrigiisa jahrina waa jirayo jahrigu markaa bidca ma noqonayo dee israarkiina ruux laga tbisin laga tegay maaha waxa layskuma khilaafana maaha bal inse dee ibnu taymiya ragle ay yidhaahaanba ama ay horta isaguna kusoo celceliyo ruuxu inuu la socdo dadka uu tukinaya ayaaba mudanoo haddii agtiisa ay raajix ku ahayd israarka bisinka laakiin uu dad uu tukinayo arrinkooda iyo waxay dooranayaan ma'muumiintii uu yahay jahri oo hadhowna hadal kaba imanayo hala jahro taas buu idha hadduu isagu jahriga qowlkiisu yahay ama wuxuu raajax yeelayaa laakiin dadkii kuba daba tukanayay baaba ah dad iyagu waxa weeye arrinkoodu inuu israarka dooranayo jahrigii dee si kaleba uba arkaya isagina markaa ha laba siraysto ha la eego dadkii ha laba socdo axwaashe ee maaha uun anigu masaladan san u arkay waxa weeyaan uun iyadoon la eegin wadcigii iyo muraacadii iyo beecadii la eegin khilaaf kastaa iyo muran kastaabaha kaba yimaadee waan bal maalan taas baan dadkii kudhex tuuraya taas maaya baanaa dadkii oo la socdo bal waana hadalladiisi deganaa ama uu lahaayoo kaleo uu leeya taa uu soo qaata rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markay noqotay kacbada duminteedii oo kale isagoo og oo sheegay aasaaskii nebi ibraahim inaanay kuba dhisnayn ayaa wuxuu u daayay inuu bedelo isagoo yidhi waxaan kaba baqanayaaba dee haddaanay jirin inaan ka baqayno qolooyinkan inay inkiraan dadku ay qoonsadaan oo kale iyaguna jaahiliya kuba cusub yihin kacbada dhiskeedii waan bedela si baan ku daayay isagoo rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu caleyh markaa bukhaarina way tan kuma soo marar kitaabucilmiga ee uu banino ruuxii oo bacd alikhtiyaar waa wixii isaga agtiisa ku mudna kaba taga dee isagoo laga baqanayo inay wax yimaadaan iyo khilaaf iyo waxyaalahaas yimaadaan ayaa wixii agtiisa mukhtaarka ku ahbuu iska daynaya labada dhinacba bal markaa waxaan leenahay arrinku kaasun weeye waana hadalka intan kuma soo yar ururiyo xdثna mوسى بن إسماعيل qال xdثna cبدالواحد بن زياد qال xdثna cمرة بن القعقاع qال xdثna أbو زرcة qال xdثna أbو هريرة qال أنه qال kاna رasuuل اللahi صلى الله عليه وsلم rasuulka ilaahi wxaa yskت mid aamusa bayna التكبيiri الله أكبرta iyo و bayna القراءaةi qراءada faatixada uu aqriyayo dhexdeeda iskaatatan kolley waa masdar naadira weeye dee sukuutanna waaba jiraaye iskaatatan aamus ayuu aamusi jiray in yar buu aamusi jiray qaala wuxuu yidhi waa riwaayada cabdulwaaxid ee iyagoon riwaayada shakaani kuba sugnayn qolooyinka kale way ku wariyeenoo hunaya une axsibu waxaan u malaynayaa qaala inuu yihi hunayatan oo markaa la yidhaaho iskaatatan hunayatan waa macnaha aamus aan badnayn kooban ayuu aamusayay iyadoonay shakigu jirinna riwaayaadka kale inooguba yimaadeen faqultu waxaan idhi bacnaa wuu aamusayadu sare waxu muu qaadan weeyo laba maqlahayn laakiin waa dareemaya inuu xaqriayo oo salaada dee ruuxu dee qiraa'o dhegaysanaya waaba halkeede aamus la yskaba aamuso unoo dee markaa adoo imaamkaagu xaqriayo qur-aan aqriayo oonad dhegaysanaysa aanay jirin aamusba meel kuma laha oo aamusba ma jiro iyadii waanay arkayeen rasuulka ilaahi inuu xaqriayo si ay kuma dareemeenba dee waana inoo dambaysaa markii la weydiiye saxaabada duhurka iyo markaa salaadaha miyuu xaqri jiray ay yidhaaheen ha waa xadiidka khabaab iyo maxaa ku garanaysa inay yidhaheen bindiraabi lxiyatayn garhkiisi baa dhaqdhaqaaqayay waa ruuxa xaqriaya markaa iyagoon hadda aayaadkii iyo waxba maqlin haddaba maxaad wuxuu ku yidhi markaa faqultu waxaan ihi biabi wa ummi ay afdiika biabi wa ummi aabbaha iyo hooyadii baan kuu furanaya yaa rasuul allahi iskaatunka aamuskaaga bayna takbiiri waalqiraa'ati allahu akbarta iyo qiraa'ada dhexdooda aada aamusayso de aamuskuna waa dee waxba in markaa lama jahraye maa taquulu maxaad tidhaahaa aamuskan waa saxaabadu ridwaanullaahi tacaala calayhim dee waana kuwa inoo soo naqliye wax kastaba an say rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh u ilaalinayeen axwaashiisa oo dhan u tatabucayeen hadday tahay xarakaadkiisii hadday tahay isra wixii uu siraysanayay wixii uu daahirsanayo ilaah baa diinta kuba xafiday haddii aanay markaa su-aashaa la weydiin maynaan ogaaneen bal markaasoo waa ilaahay subxaana watacaala diinta kuba xafidayoo de waa wax kasta oo xarako kasta iyo sukuun kastuu leeyahay bay inoo soo naqliyeen xafidayeen weydiinayeen sanba markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi qaala wuxuu yidhi aquulu waxaan idhaahaa allahuma baacid beynii wa bayna khadaayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allahuma ilaahay oo baacid kala durka beynii aniga dhexdaya wa bayna khadaayaaya dunuubtayda kamaa bacadta si aad u kala fogaysay bayna almashriqi waalmaqribi halkay cadcaddu ka soo baxday halkay kaba dhacdo oo dee waa labadaa meelood ee kala fog suurtagalla maaha waa mustaxiil inay isu yimaadaan midba halkeedu kuba sugaya marka maxay ka dhigantay aniga dembigaygiiba saa noo kala dheereeyo dee waa iga dhaaf waxba ha igaga tegin in iga fogeey oo dee siaa labadaasi ay u kala fog yihiin oo kale waa adigu cafi uu weydiisanaya dee dembigiisu guud ahaanba kaba dhaafo waa tawaaduc rabbigii dee waxa weeyaan ama cubuudiyada xaqeedu gudanaya iyo tacliimu inaga ina barayo inoo jidaynayo allahuma ilaahay ou naqinii isaaf yeer min alkhadaayaa iyo gafafka iyo dunuubta oo macnaa waa aahaartoodii iyo uskagii iyo wixii kaba yimi iga nadiifi kamaa yunaqa sida loo nadiifiye loo saaf yeelo athawb labyadu marada cad waxa weeye min adanasi wasakda oo dee marada cad ma qarsato wasakhdii way kaba muuqataa haddii wax hagaagsan lagaga maydhana markiiba way caddaataayoo wixii way kaba baxaan oo uskagii ma qarsanayso ina albayaada qaliilu lxamli lidanasi bal haddaba saa marada cad looga nadiifiyo uskagii marka dee wax mudahiro oo nadiifinaya lagu sameeyo ee laguba maydho saasoo kale adna dunuubtaydii iga nadiifi allahuma ilaahay iqsil khadaayaaya dunuubtayda maydh bilmaai biyo wathalji baraf iyo walbaradi baradku waa dee isaguba waxaan yaryaree dee roobkaba markaa jawigu qaboy ama lasoo daata ee marka dambena iskaba biyoobe dee yar ama buruudada jawiga iyo waxyaalaha laba fadhiista taas baradkiiba weeye dhagxaanta yareer iyaguba dee nooc thalji ah taas ilaahow igagaba maydh taas wey adigu bal macnuhu waxa weeyaanuun waa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wasaan idhi addoonnimada xaqeediina waa gudanayay in gees kalena inagiibuu ina barayaa ee ilaahay buu weydiisanaya inuu dunuubtiisii kaba dahiro bal maalan dee shay saddexdanba waa saddex shay oo dee ama biyo unbaho wax dahira ama haddee markay biyoobaane shay dee bal lagu kulmiyey waxyaalaha kala duwan ee munaqiyaadka ama mudahiraadkii wax uskagoo ku hadhayaa ma jirto saasoo kale aniga dembigaygii waxba ha igaga tegine iga wada maydhun weeye inaganu inoo jidaynaya waana marka la eego adciyadii istiftaaxa kuma timi xadiidkii ugu xooga badnaa weeye waa xadiidka ugu saxo badan waa xadiidka bukhaari iyo muslim iyo a'immadu ay wariyeenba haddaba taas buu rasuulka ilaahay kuba ducaysanayay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal markaa maxaa jidaysan qiraa'ada intaan la gelin ragcaddii horeba weeye ducadan dee ducaulistiftaaxa ma adkaarta istiftaaxa ruuxu inuu aqriyo ee salaadii faradkaa iyo salaadii sunnaaba ahaayo waayo adciyada kale istiftaaxeeba timi intooda badan salaado sunna ama salaado habeen baa laynooga soo naqliyay rasuulka ilaahay inuu aqriyayay bal markaa taasi waa mid kolley malaa madhabaha waxaa jirta maalikiyada oo kale ayaan qowlkoodu kan ahayn oo ilaaha dee toosunbaa qiraada loo gelayaayo mala agtooda aanay taas ayna laakiin dee waatan sugan oo imaam ibnu rusheed la yidhaha haddii in kastaba la socdo taraajimta uu kaba soo noqliyo waatan habeen sheegaynay in xataa maxkamad laguma soo taagay istiftaaxa ducada istiftaaxu aqriya nin muxadithoo dee taasoo kale ah bisinkana waa aqriya iyagu bisinka asalkooda salaad sunnaa in la aqriya mooye salaad farada in la aqriya ama meesha ma taalo bal iyaga markay noqoto dee madhabahan kale xanafiyada iyo xanaabilada israarku uu yahay maalikiyado taasba maaha in markaasaa deeto wuxuu deeta qaadibaa la horgeeyey ba iyo maalikiba maaho waxyaalaha sameey waata halku gaadhay un dee tacasubkiio dee waxaa dhacday qaadigii maxdarka hor yaalay un ayuunbaaba si fajaa uba dhinto dacwadina halkiiba kuwa baabaade bal maalan si fajaunba uba dhintay haddaba bal waxaa leey iyaga agtooda laakiin aymadii kale agtooda waa mashruuc arrin baana jirta kolley haamishka ayaaba ku qabtay dee waxaan filaya ibnu baas baa tacliiqa yarle saddexa mujalladee hore raximahullah imaam nawowi baa mee imaamkan xaafid ibnu xajar baa wuxuu ihi wajahtu wejiyuu soo qaado ducadii istiftaaxa markaasaa wuxuu ihi wahuwa cinda muslim min xadiid caliyin waa isagoo dheer waa ducadan dee badan ee kutubtan shaaficiyadna kuba sugan ee wajahtu wajiya cali xadiidkiisiya muslim baa wariyey laakiin sheekhaa wuxuu dhigay laakiin qayadahu bisalaati leyl muslim wuxuu ku qayday salaada habeennimo ayuu ku qayday oo macnaa wajahtu wajiya markaa rasuulka ilaahay aqriyay salaad habeennimo ay ahayd waxaana ii taalla halkan waa qalad ama waham ka dhacay shaarixa eh muslim kumuu qaydan waana sidaa sawaabka ahoo kole waa xaafid waham intuu kaba dhacay raggii ka dambeeyeyna ay ku raaceen oo saa shawkani oo kale iyo bal isaguna waham kale kuba sii beeriye oo kale iyo waham kale uu kuba sii beeriye arrinku waxa weeyaan horta xadiidka salaatuleyl lixdii buu ku soo arooriyey laakiin intaa wax dhaafsan oo ah inuu salaatuleyl iyo taasoo kale ay ahayd kumay sugnayn muslim dhexdiisa bal dee ayimadii kale xadiidka soo saarayna waxaaba qeydkaasi uu la socday inay salaada faradka rasuulka ilaahi taa laba iman jiray daba xaafid bay taasi kaba dhacday shawkaan iyana isaga dee waa taqliidkii ayaa isagana bal maalan taasoo kale markaasuu haddana sii kordhiyey waham kaleu isagu idhaaho xadiidkaa kuma yimi min jowfilayl jowfilaylna xadiid kaloo la socday bay ahda kan asal ahaan kuma sugneen waham labaadoo kaba dhacay dee bal markaa waana maxaa leeyahay cawnulmacbuudkeena waa say dee kaba dhacdayoo intuba waana xaafid tabaciye ee bal waxa weeyaan xadiidku kuma qaydna eh salaadaha faradka aba bal ayaa كuba qaydnaayo uu laba imanayay dee subxaanaka allahuma wabixamdik tabaaraka ismuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayrukna waatay noo soo aroortay waadiciyada istiftaaxo ruuxu waa laba imanaya waa kala doordooranaya bal matalan taas baa iyada inooguba sugan baabka intaan xadiidka kaba bixin qolooyinkiina sharaxa haysta qisanka wuu yar dheereeyey xadiidkana sheekhu mowqifkiisu joog waa si buluuqaba uu ku yidhaaho isagoo ibnu salax iyo ujeeda u yidhaha ciddii sheegatay waa mudarib wax qowlkoodu sawaab maaha halkan buu soo yar celceliyey riwaayaad anasoo iyo riwaayaad qataada iyo kuwaasoo uu leeyay dee siyaalahay kuba yimaadeen idiraab maahay laakiin waxay ilaa lix toddoba goor soo noqnoqotay nin saciid ibnu yasiid magaciisa uu ku sheegay ayaa waxaa ku sugan abu salama inay kunyadu tahay oo anas buu weydiiyey marka waa arrin kaleo dee lagu cileeyo xadiidka wax kale ugama jeedee abu salaam malaa ilaa toddoba goor lix goor safxadan way dhacday markaa uu soo naqlinayay intuna waa dabcada wax kaba yimi ee maha xaafid wax kaba dhacae ninka kunyadiisa abuu maslamata la ydhaha maslama ee salama maaha abuu salama maaha saciid ibnu yaziid waa nin taabiciya kunyadu waa abuu maslamata inta meeloodna aniga waxay ii sugan abuu salama waana waxaan dee dabacaadka akhdaadooda weeye ee waa abuu maslama weeye bal taas ogaada un baan leeyahay qorooyinkana kitaabka haysta baabun xad waa baab barhkoodna baabka way xadfeenba waa tarjamada waa taa marka baab keliya laba dhigteen cunwaan lahaydna waa tan idhaahno waa fasalkii hore kaba mid ah kollayna munaasabada xadiidku daahir ma aha ma muuqato laakiin xagga calaaqada iyo wajka calaaqada waan yar sheegi doonaa dee saa sharaxa uu kuba sheegay sheekhu uu inooguba sheegay wuxuu hi markaa musanifka xadaana bnu abi maryama qaala akhbarana naaficu bnu cumara qaala xadaanii bnu abi mulaykata can asmaa binti abi bakrin أن النبي صلى الله عليه وسلم أسmاء بنت أبي بكر baa tihi رasuulki ilaahay صلaوaaت الlahi وسلاaم عليه صaلىa waa tukaday صaلاaة الكسuuفi saلاadii كusuufka baababkeedu waa inoo dambeeyaan ee saلاadii كusuufka ayuu tukaday waa maalin iyadoo cadcadu ay madoobaatay faqaama uu istaagay rasuulki ilaahay صaلaوaaت الlahi وسلاaم عليه faadaala waa dheereeyey alqiyaama taagnidii buu dheereeyey waa qiraa'adii uma rakaca uu rukuucayoo fa adaala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey uma qaama waa istaagayoo fa adaala alqiyaama taagnidii buu dheereeyey waa dee inay qiyaam labaad baa jira se inoo dambaysa iyo dee laba rukuucood iyo laba qiyaam bay ragcad kastaa leedahay salaadan kusuufka iyo khusuufka iyo uma rakaca uu rukuucay waa rukuucdii labaad fa adaala waa dheereeyey alrukuuca uma rafaca meeye waxa weeyaan uma rakaca fa adaala rukuuca uma rafaca madaxiisibu dee uu kasoo toosay rukuucdii uma sajada waa sujuuday fa adaala sujuuda sujuuddii buu dheereeyey uma rafaca sujuuddii buu kasoo toosayoo uma sajada waa sujuudayo fa adaala sujuuda sujuuddii tana waa dheereeyey uma qaama ragcaddii labaad weeye waa kacay fa adaala alqiyaama uma rakaca fa adaala rukuuca uma rafaca waa uu soo toosay tan iyo ictidaalkii maaha qiraa'adiibuu ku laabmayey faadaal qiyaam waa qiyaamkii labaad qiyaamkii buu dheereeyey uma rakaca uu rukuuca faadaala rukuuca uma rafacatan rafcigan dambe waa ictidaalkii fasajada wuu sujuudo faadaala sujuuda sujuuddii buu dheereeyey uma rafaca sujuuddiiba kaba soo toosay uma sajada waa sujuuddii labaad waayo sujuudu isma bedelayaan oo ragcad kasta labadii sujuudood bay leedahay rukuucdunbaa mid kale kusoo korodhayo qiyaamkii uma sajada faadaala sujuuda uma insarafa rasuulka ilaahi salaadii buu ka baxay faqaala wuxuu ihi markuu salaadii ka baxay qadanat way dhowaatay minii aniga aljannatu jannadii xataa oo jannadiibaa dee loo hor keenay weeye waay dadkana way dareemeen rasuulka ilaahay dhaqdhaqaaqiisiya taas xataa low ijtara'tu haddaan dhiirrado calayhaa waa jannada oo dee hortaydaba timi oo dee waxa weeyaan himaarteedii iyo waxeedii iyo raaxadeedii iyo nicmadeedii bal la hor keenay iyo naciimkeedii haddii aan kuba dhiirrado laji'tukum waan horena waa u dhaqaaqee laji'tukum waxaan idinla iman lahaaba biqidaafin rucub waa dee intan cinabkee iskuba taalloo kale waa qidaaf ama cunquud say nooba dabase min qidaafiha waa wax la goosto oo waxyaalihii himaarteeda kaba midoo dee intaa iskuba xidhan ah wadanat way dhowaatay minii aniga naaru naartiiba haddana lay hor keenay xataa qultu ilaan idhi ay rabbi rabbigayow wa ana macahum waa sida ii taalla awa ana macahumna ruwaadda intooda badan baa lee tani waa riwaayadii kariima oo atahlikuhum wa ana macahum miyaad halaagaysaa iyadoo laba joogo dee waxa weeye waana tii dee qur-aanka suuratu nafl ilaahay dee inaanu ahayn mid cadaabaya isagoo uu isagu dhex joogo taasba ay timi suuratulanfaal baan ujeedaa bal markaasoo ma anigo iyagii dhex jooga ayaad halaagaysaa boodna halaagaysaa taasaaban idhi faida imra'atun wuxuun baaban arkay haweeney xasibtu annahu qaala raawigaa leh waxaan u malaynayaa inuu yihi kolle xadiidkuna waa inoo dambeeyaa meelo dambe dee halkii sharaxiisna kuma dambayse takhdishu ay xagxaganayso hirratun waa naarta dhexdeedii buu ku arkay bisad baa xagxaganaysay qultu waxaan idhi dee arrinkuna waa arrin hayb amajabidha halkan lisaan alxaal haba noqoto dee jawaabtiiya wixii uu helay ama waxa weeyaan carabkabaha kaba yidhaah dadku yaanay maqlinbeen maa shanu haadihi tan xaaladoodu maxay tahay oo haweenaydan dee san bisadan ee xagxaganaysa lagu ciqaabayo qalo waxay yidhahdeen xabasataa way xidhay xataa maatat ilaa ay dhimatay bisadii juucan gaajo ay u dhimatay laa adcamataa may quudin oo dee haba xidhee cunto iyo waxay cabto may siin si ay u noolaato walaa arsalataa manaanay sii dayn taakulu oo dee iyadii baa dishay gaajay kuba dishay weeyaanoo dee xayawaankaan mudiga hayna ama waxyaalahaasi likayri makale in looba dilo dee taasi wax meesha taalla maaha ama bannaan waaba iyadu tani inta xidhay baanay waxna siin dee aanay sii dayn si ay isaga qaraabsato walaa arsalata may dirin taakulu si ay u cunto weeye qaala naaficun xasibtu waxaan u malaynaya annahu qaala inuu yidhi markaa ibnu abi mulayka weeye dee waa min khashiishi aw khishaashi lardi kale khashiishi iyaduna waa isla macnoon barhkood walow ay tan dambe saa khadaabi oo kale iyo si waxay yar luqa ahaan fog tahay ay sheegaan xagga taho dambena khashaashna waa fadxada waa lagu dabdiyaa dee kasrana way xarakaysantaho bal taasan walow xaafidna markuu dabdinayo xuruufahan mucjamaadka wada dhibicdani waa inay wada fadxisan yihiin uu sheegay imaka halkan ee bal kasradana labada waxaan leenahay waa weji jire aw khashaash ilardi macnaa ha cunto khashaashu lardi khashiishna waa isla miduune waa xasharaadkeeda iyo waxyaalaha dee bisadu ay cunaan jiirkeeda iyo waxyaalaha xasharaadkeeda ha iskaba cuntee may sii dayn dee waxna may siin hadday xidhatay sibay kuba dhimato gaajay ku dishay dee iyaduna markaas cadaab kale oon haddaa cadaab kufri ahayn kii kufrigeedii ayaabay kuba mudatay bal markaa taasoo waa lagu cadaabay xadiidka bal imanka calaaqadii baabka iyo uu la lahaa baabna uma yaalo ma muuqato daahir maaha wax daahiroo tarjamada laakiin waxaa jirtay xadiidkaa hore waxyaalihii ay culimmadu kala soo qaateen ay fawaa'idiisa kaba dhigteen salaad dhexdeed baa lagu jiray rasuulka ilaahayna waa kan yidhi allahuma bacid beynii wa beyna khadaayaaya ducadan uu kuba ducaysanayeyna duco qur-aanka ku sugan maaha waa duco aan qur-aanka ahayn marka halkaa maxay yidhaaheen waxaa xadiidka inooguma sugan inay dee bannaan tahay ruuxu salaada dhexdeed inuu ku ducayso ducaan ducooyinkii qur-aankaba ahayn taasuu kuba ducaysto ducooyinkii qur-aanka aan ahayn xanafiyadaa diido oo waxay leeyihiin salaada dhexdeeda duco qur-aan mooyaane waxa weeyaan duco qur-aankaa mooyaane duco kale in lagu ducaysa xanafiyadu diida marka halkan bay leeyihin culimmadu waa tanoo duco qur-aan ma aha waa kan rasuulka ilaahi kuba ducaysay bal halkaa taas bay ahayd halkana markaa baabka maxay yidhaaheen oo kale baabkan maxay yidhaaheen dee rasuulkii ilaahay xataa qultu ay rabbi wa ana macahum aw ana macahumtu waa macno duco oba isagoo dee waxa weeyaan ducaysanaya markaa duca macnaheed bay taallaa ama meesheed bay taallaayo oba isagoo le ilaahu i badbaadiyo na badbaadiyo ama munaajaad baa meeshii kuba sugan bal munaasabadii baaba inay halkaa noqoto oo kale bal taas bay leeyihin gees kalena marka ducadii istiftaaxa laba yimaado dee qira'ana ay tahay qiyaamka waa dheeraanaya halkana qiyaam dheer baa ku sugan bal waa yar munaasabaad barhkood ay iska yar baciid tahay ay halkan muujiyeen sababta uu sheekhu bilmatalan xadiidka usoo arooriyey waa baab iska yar dheer walow axaadiida qaar aynu soo araragnay hadalkaa ila yar dheeraada caaweya allah subxaana wa tacaala alaa aclam